kulan wacan oo wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan warka duuriye reediyo dalasoon qodobada wararkeena kuwooda ugu doorka roona waxaa ka mid a
faahfaahinno dheeraada oo kasoo baxaya qarax geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaana ka tirsan gobolka gedo
guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha oo maanta kulankoodii ugu horeeyey ku doortay guddoomiye cusub
maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir oo xilli habeen ah burburyo miisas ay hilibka ku gadan jireen haween daryar ah oo ku ganacsanaya isgoyska soobee ee magaalada muqdisho
faahfaahiino dheeraada oo kasoo baxaya dhimashadii dhaawac ka dhalatay askar ku dagaalantay degmada wadajira ee gobolka banaadir
ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ee admis oo howlgallo ka sameeya deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe
maxay tahay sababta axmed karaash xilalka uu uga qaaday wasiirada qaar ka mida maamulka puntland warbixin ayaynu idinkaga haynaa
dunida inteeda kalena akhbaaraadkaan idinkaga soo tabin doonana waxaa ugu waaweyn
midowda yurub oo wada qorshe go-aan uuga gaarayo shidaalka laga soo dhoofiyo ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
hagaag dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu doorka roonaa iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan warkuna wuxuu idinkaga imaanayaa rediyo dolsan waa duurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha shanaad sanada labada kun labaiyo labaatanka
aynu ku bilownay warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qarax nuuca miinada dhulka lagu aasaa kaasi oo markaa lala egtay koloyo ka tirsan ciidamada itoobiya kuwa uu ku socdaalayay deegaano ka tirsan gobolka gedo waryaheena saleemaan xuseen alcdaala ayaa faahfaahinta warkan eegaya ciidamo ka tirsan kuwa itoobiya ah ku sugan gobolkii gedo ayaa waxaa qaraxyo miino iyo weerar toos ah lagula beegsaday inta u dhexeysa degmooyinka luuq iyo doolow ee gobolkaasi gedo ciidamada oo ka yimid dhinaca itoobiya ayaa ku waajahnaa degmada luuq waxaana kolonyo kalbinaysay labada kolonyo kalbinaysay laba qarax lagula beegsaday duulada shaadaalow ee gobolka gedo goobjoogayaal ayaa waxa ay ku warameen in qaraxa kadib uu xigay dagaal toos ah oo dhex maray ciidamada itoobiya iyo xubno ka tirsan al-shabaab balse weli aan la helin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxyada ayaa sheegay in mid ka mid ah qaraxyada uu haleelay gaari ay saarnaayeen ciidamo itoobiyaan ah halka midka kalena lala beegsaday ciidamo lugeynayay saraakiisha ciidamada itoobiya iyo maamulka gobolka gedo ayaana weli ka hadlin weerarkaasi hase yeeshee dhowr jeer oo hore ayay sidaanoo kale ciidamada etoobiya iyo al-shabaab waxa ay ugu dagaalameen waddada xiriirisa magaalooyinka luuq iyo doolow ee gobolka gedo
mahadsanid guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ayaa maanta kulankoodii ugu horeeyay oo ay yeesheen waxa ay ku doorteen guddoomiye cusub waxaa faahfaahinta warka inoo eegaya wariyaheena xuseen washington
guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta oo khamiis ah waxaay kulankii ugu horreeyay ku yeesheen magaalada caasimada muqdisho iyagoona ku doortay guddoomiye iyo sidoo kale xoghayn guddigan ayaa waxaa guddigan oo ah kuwo isku dhafa oo ka kooban golaha shacabka baarlamaanka iyo kuwa aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaay ku doorteen guddoomiye iyagoona kulan ay ku yeesheen muqdisho uga hadlay dardargelinta howlaha horyaala ee ah qabsoomidda doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda waxaana kulankan shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare cali shacbaan ibraahim iyagoona guddoomiye ku doortay waxaana guddoomiye loo doortay anirahde waa senator cabdi isma waxaa guddoomiye loo doortay senator cabdiqani geele maxamed iyadoona sidoo kale xilalka guddoomiye ku-xigeenada ay u sharaxan yihiin senator ibraahim waa senator ibraahim ogaab cusmaan iyo xildhibaan maxamed kerow maxamed iyo xildhibaan maxamed ibraahim maclimo iyadoona guddigana weli ay haatan shir uga soconayeen magaalada muqdisho guddigan oo ka kooban todoban xubnood ayaa sidoo kale waxaa la filayaa inay soo saaraan jadwalka doorashada madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka maxa- sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa guddiga ka dalbaday inay si dhaqso ah usoo saaraan jadwalka doorashada madaxweynaha maadaama doorashada dalka ay dib u dhacday laba sano ka badan kulankan haatan u socda guddiga doorashada madaxweynaha ayaa waxaa goobjoog ka ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya cabdulaahi cumar abshirow iyo labadiisa ku-xigeen sidoo kalena waxaa goobjoog ka ah kulanka labada xogaye ee baarlamaanka dowladda ee aqalka sare iyo golaha shacabka doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay ka dhacdo magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana caasimada ka socda oo la doorasho xoog leh ay wadaan musharaxiinta u tartamaysa madaxweynaha dalka iyadoona sidoo kale ololaha doorashada ay ah, musharaxiinta ka wadaan muqdisho ay kamid yihiin madaxweynayaashii hore ee dalka ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka iyo sidoo kale siyaasiyiin kale kuwa oo dalka ka wada ololo doorasho iyadoona dalka sidoo kale ay soo gaarayaan musharaxiin kale u tartamaysa xilka madaxweynaha kuwaas oo dalka dibaddiisa ka imaanaya
oo mahadsan yahay waryaheena xuseen washington oo qodoboreedkaasi eegayay qaar ka mid ah haween ku ganacsan jiray isgoyska soobe ee magaalada muqdisho kuwaasi oo miisas ku lahaa ayaa sheegay in maamulka degmada hodan ay xilli habeen ah ka burburiyeen miisaskaasi sida faahfaahinta warkan ay ku eegeyso waryaheena faadumo cabdulqaadir xasan
annagoo maamulkeena waxaan fulinaynaa amarkii duqa oo ahaa beled nadiif ay bulsho bulsho nabad ay beled nadiifa ciddaan ku aragno waxaan la tiigsan doonnaa maxkamad annaga dad masaakiin ahaan nahay dumaraan nahay derbiyadaasaan hilib ku gadnaa laangaan hilib ku gadnaa maalin kastoo iskari ay maanaa qorya kugu qabanayaa nimankii annaga waxaan nahay maamooyin waxaa jiraan oo iska xamaashaan nahay kuwo awaama haysto waxaa taaganahay isgooska afar iyo tobanka oktoobar ekis zobe dhinacan waxaa wax ku iibsan jiray dadka danta yar ee hilibka gada calay maamulka degmada hodan waxa ay sameeyeen in dadkii ku ganacsanaya hareeraha laamigan ay ka barakiciyaan amarkaas waxaa hore ugu soo baxay ayay yidhaahdeen guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda muqdisho cumar maxamuud maxamed felix saakay markii aan halkan imaannay dadku waxay ku ganacsanayeen gediga dhinaciisa kale mar ay nala hadleen waxa ay sheegeen in halkan la siiyey islamarkaana loo fasaxay inay ku ganacsadaan balse waxay ka cawdeen maamulka gobolka iyo kan degmada hodan waxa ay sheegeen inaysan awoodin meelo kale oo ay tagaan maadaama halkan ay ka raadsadaan qutulyoonkooda islamarkaana ay ku xidhiiraan hooyooyinka halkan ka ganacsanayay sida ay sheegeen ilmo aqoon ah sidoo kale waxay hadalkooda ku darayeen xilli ayna la hadlayeen in laga qaadayey lacago markaasi dheeraada taasoo ku tilmaameen inay tahay xaqdaro haddaba qaar ka mid ah waxaa idiin soo gudbin doonaa codadka dadka dhibanayaasha in laga barakiciye halkan
maanta way imaadeen shalay imaadeen kakacayna daan waa kacnay ewalna saddex bilood ayna beesabeyna burinaayeen dad waxaana hooyooyina ilmo u soo qaraabtay ehel waalid masaakiin aan nahay adoolooy ay ku jirto dhan waayeela sariray saaran yihiin hilibka saasaan dambiisha oon ugu sidaa dhibkaasay geliyeen waxaan ka dhiba ma aqaano jaallow waa ganacsanaysaa ilaareen waa ganacsanaysaa hiliblayda keliyaa la daba socdo maalin maaha laba maaha saddex maaha kuwa nimankii inay marna dhibaateeyaan oo maxaa lahay ilmihii aysan ugu biilanin ayna dhibaateeyaan oon laamigii ka shaqaysanayna maxaa lahay haddaana ka shaqaysanayno xamaalanayno kuwa kalentana ayna bursanayaan haddaan haweenka soomaaliyeedna ragga dhibeyda nooma ku haysaan aanugu haysan weliba kuwa askarta eh meel aanu ku sadaqaysto halkaasaan joognay aa xitaa lacag baadan ilkaga qaadaya waxaan qarinaya ma lahan aa lacag baadan ilkaga qarinaya xilli lagu mashquulo lama joogo annaka caloolo iyo goobaheena lagu mashquul maji xilli doorashaa la joogaa in annaka cumar filish lagu mashquulo gudoomiyaha gobolka banaadir lagu mashquulo ma ahan dadkan annaka dadka soomaaliyaana soomaalidaan ka mid nahay jaalle waa ganacsanay qudaare wax walba waa ganacsanayeen kansigaarka yiminaa laamiga geeskiisa ku taabooyinkankadaa laamiga geeskiisa ku shaqaysanaya annaka cunto xalaale oo gadanaynana waana bursanaynaa dhibaato waa weyn aan haysato waxaana haysato dhibkan oo mar walba laamiga nagala racdaynaayo anigaas kula hadlaayo ri islaameeda qalaa oo deen ku soo qaadaa toban cunugoo agoona ii joogto si fiican aan u rafaadsannahnay rafaadkaa nagala qaadaa dalbareena hadduu ilaahay karaana markii aad fiiriso gedigan ee markaasi zoobe hareerihiisa laamiga waa mid markaasi dadka danta yar ay ku ganacsadaan haddana aysan haysan suuq ay alaabahooda geystaan maamulka degmada hodan sidoo kale xalay wuxuu warqado u qaybinayey goobaha ganacsi ee ku yaala hareeraha laamigan taasoo ay ku xusneed in dadkaasi ay hareerahooda markaasi lagu ganacsanin ee dadka danteera ganacsiga reer haysta ay iska xaaraan hase yeeshee dadku danteer ma ahan kuwa laga warqaba halkan ayay ahayd goobta keliya uu ganacsigooda ku kala socday cabdixamiid waa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada hodan ee gobolka banaadir dhankiisa waxa uu diray fariimo ku aadan in dadka mar kale aysan halkan ee ku ganacsan karin cidda lagu arkana tallaabo sharciga u waafaqsan laga qaadayo hay-adaha ciidamada amniga ugu horreeya booliiska iyo hay-adda nabad sugidda waxaan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ay noo garab taagan yihiin ka maamul ahaan annagoo maamulkeena waxaan fulinaynaa amarkii duqa oo ahaa beled nadiif ay bulsha bulsho nabad ay beled nadiifa ciddaan ku aragno in amarkaas ay jebiso waxaanu arkeenaa in amarkii duqa magaalada muqdisho ay lid ku yihiin
oo ay mahadsan tahay weriyeena faadimo cabdulqaadir oo warbixintaasi inoo soo koobaysa iminkana haddii aynu fiirino faahfaahino dheeraada ayaa waxaay kasoo baxayaan dhimashadii dhaawac ka dhashay askar ku dagaalantay degmada wadajir ee gobolka banaadir weriyaheena cabdisalaan juulo shaakir ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya afar askariya oo helan dhow isku ah ayaa laba ka mid a isku dilay laba kalena isku dhaawacay xaafadda tarabuush oo ka tirsan degmada wadajir ee gobolka banaadir kadib markii israsaaseeye israsaaseyn ay ku dhex martay qeybo ka mid a degmada wadajir askartan oo ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya ayaa la sheegay inay isku qabsadeen guri ku yaala degmada wadajir taas oo keentay inay israsaaseeyaan waxayna rasaasta ku waxaana rasaasta ku dhintay laba askari oo lagu kala magacaabi jiray cali nuur xooshiy cali niic iyo sidoo kale siciid axmed shalaaqbeen halka ay ku dhaawacmeen toxob xasan xadar iyo sidoo kale liibaan shalaqbeen dadka ku nool xaafadda dar- tarabuush ee degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa aada ugu naxay falkan kuwaasoo qaarkood sheegay inay aada u yaqaaneen kana mid ahaayeen ciidamada militariga ee muddo badan ku sugnaa degmada wadajir ee gobolka banaadir goobta uu dagaalku ka dhacay ayaa waxaa tegay saraakiil ay ka mid yihiin taliyaha saldhigga degmada wadajir iyo kan qeybta galbeed iyagoo xiray qaar ka mid a ciidamadii dagaalamay sidoo kalena goobta ka qaaday meydadka laba askari waxaana haatan degan xaaladda goobtii uu ka dhacay dagaalka ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahin dheeraada oo laga helayo dagaalkaasi oo ku aadan maamulka degmada wadajir ee gobolka banaadir oo ah goobta uu ka dhacay israsaaseynta so- dhex martay ehelada dadka isku dhow
mahadsanid cabdisalaan haye dhegeystayaal iminkan waxaynu aadaynaa akhbaaraadka dibadda
madaxweynaha guddiga yurub ninka lagu magacaabo ursela van der leon ayaa soo jeediyey in gebid ahaanba la mamnuuco shidaalka laga soo dhoofiyo gudaha dalka ruushka tan oo qeyb ka noqonaysa tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee cunaqabateynka dhanka ka ah xukuumadda moscow waxay baarlamaanka yurub ay sheegeen in shidaalka ceyriinka ah iyo kan la sifeeyaba ee ruushka meesha laga saari doono meeshii lagu gaaro dhammaadka sanadkan shiinaha ayaa macaamiilka ugu weyn ee ruushka balse waxay taasi ka dhigan tahay in keliya shan meelood meel laga eegi doono islamarkaana shidaalkan laga dhoofin doono dalka ruushiya waxaa jira warbixinno dheeraad ah oo tibaaxaya inay jiraan ganacsato ka timid dalka hindiya iyo shiinaha kuwaasi oo jebiyey saliidda raashka ee markaasi la dhimay laakiin xitaa taasi waxaa leeyahay ma xiri doonto islamarkaana hoos u dhac kuma iibin doonto idi- iibka shidaalka dhanka kale sida markaasi een, ay ku baahisay barta dhanka ruushka warbaahinada qaarkood dad rakaab ah ayaa markaasi eh, ku dhacay gaari kuwa shidaalka qaada waxaana ku dhintay ugu yaraan toddoba qof halka toban kalena ay ku dhaawacmeen madaxweynaha dalkaasi waxa uu sheegay in shilkan uu ka dhacay gobolka lagu magacaabo rivena waxa uuna ku tilmaamay shil musiibo ah
hagaag dhegeystayaal guud ahaan intaas ayaan jecelnahay inaynu kusoo gabagabeyno war waxay dalkii daafaca caalamka inaga soo gaaray oo aad ka dhageysaneyseen radio darsan cabdirasaaq sakaafa iyo nasteex cabdulqaadir ayaa idinla socodsiinayay intaan warkan kiisi xigay aynu dib ugu kulmi doono sidaasi ammaanaha lah
wararka adla haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel